baabu salaati ljumcati jumcadii salaadeedii ayuu baab yahay markaa jumca in miimtaa la iskaaniyo la reebo jumca la yidhaaho way sheegeen culimada luqadu in la godayo in la fadxiyo iyo in la kasriyana way sheegeen oo jumucati jumacati iyo jumicati markaa salaada jumcada ayuu u baab yahay waabaan kaga hadlayaa yani waxyaalaha shardiyaalka ah ee ansixitaankeeda u gaarkaa iyo shuruudda laasimitaankeedu uu leeyahay iyo aadaabta gaar ahaaneed ay leedahay ee ay salaadaha kale kaga duwan tahay ayuu kaga hadlayaa markaa jumcana waxaa loogu magacaabay dee dadkaa kulmaya ee isu imanaya darteed culimada qaarna waxay leeyihiin maya khayr fara badan ayaa ilaahay maalinteeda dhexdiisa uu geliyuu kulmiyeyo sidaas ayaa jumco loogu magacaabay markaa salaadaha waa ta ugu fadliga badan bay dhaheen fuqahadu yoomkeeduna waa ka maalmaha ugu fadliga badan waana maalin ay cadceedi soo baxdo ka ugu khayr badan waana salaadeedu fardulcayn siduu inoo sheegi doono xayra ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascuu ilaa dikri illah alla wuxuu ihi kuwa ilaahay rumeeyo marka loo dhawaaqa salaada maalinta jumcada u orda oo taga baa alla yidhi xuskiisa xadiidkana rasuulku sala allahu alay slam rawaaxu ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim jumcada tegitaankeedu waajib ayuu ku yahay qof kastoo muxtalima yacnaa qof kastoo qaangaara waxaa kaloo rasuulka sala allahu alay wasalam laga sheegay inuu yidhi qofka ka taga saddex jumco isagoo fudaydsanaya ilaahay ayaa qalbigiisa daboolaya bayhaqina shucabuliimaan wuxuu ku wariyey ibnu cabbaas uu ka warinayaa xadiid uu rafciyey oo wii qofka ka taga saddex jumce cudurdaar la-aan islaamnimadiiba dhabarka ayuu ka tuuray marka salaaduna waa tacaynkaas ahee loo adkeeyey maalintuna waa maalin qiimo gaar ahaaneed leh waxyaalaha gaarka ah ee la ysfaray in la qabto waxaa ka mid a suuradda suuratulkahfi oo la akhristo habeenkeeda iyo maalinteeda iyo salliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salliyayo oo la badsado habeenkeeda iyo maalinteedaba innamaa tatacayanu waxay ku waajibaysaay ku caynoobaysaa calaa kulli mukallafin qof kastoo mukallafa xorin oo xora dakarin oo la muqiimin oo negi bilaa maradin oo wax xanuuna aan ku sugnayn iyo wanaxwihi wixii la mid ah xanuunkaa walaa jumcata jumca may ahaanin guudkiisa calaa macduurin qof loo cudur daaray bimurakhisin wax rukseeya fii tarkiljamaacati jamaacada ka tegitaankeeda wixii ruksaynayay qof loogu cudur daaray jumca guudkiisa may ahaanin walmukaatabi mukaatibna guudkiisa may ahaanin wakadaa man midna waa fulamido guudkiisa jumca may ahaanin bacduhu barhkii raqiiqun waa doon yahay cala saxiixi haddaan qowlka saxiixa ku soconno waxa uu leeyahay sheekhu waxa ay ku waajibtaa ay ku caynoobaysaa bimacnaa tajibu wujuuba caynin wujuuba cayni ah waxa ay ku waajibtaa jumcadu qof kastoo muslimo mukallaf ah markaa mukallaf ama atakliif waxa la murakab min shay-ayn albuluuq waalcaql ayay takliiftu tahay qof kasta oo qaangaada oo caqli leh ayay ku waajibtaa oo xor ah addoonkii baa ka baxaya oo lab ruuxii dumar ahaa waajibkuma aha muqiim ah oo negi qofkii socotada ahaa ayaa isaguna meesha ka baxaya bilaa maradi wa naxwihi oo aan wax xanuun ah iyo wixii la mida midna aan ku sugnayn waxyaalaha xanuunka la mida waxaa ka mid a cabsi qaawani masele hadduu mariyo waayo gaajiyo haraad fara badan marka haddii aynu sidan jumca kuma waajibaysa sabigii yaraa iyo kii waalla sidii aanay salaadaha kaleba aanay ugu waajibaynin leanno takliif ayaa la shardiya sabi iyo majnuunna waa hayru mukallafayn laba aan la kalifin weeye kadalik sidaasoo kale addoonkii iyo gabadhii iyo qofkii socotada ahaa ayagana kuma waajibayso xadiis marfuuca ayaa ku soo arooray ilaa jumcata calaa musaafiriin qof socoto ah jumca guudkiisa may ahaanin waxaa kaluu ku soo arooray xadiis abu daawuud iyo keyrkiiba ay warinayaani inuu rasuulku yidhi jumcadu waa xaq waajiba qof kastoo muslima afar mooyaane addoon mamluuka oo la leeyahay iyo gabadh iyo ilmo yar iyo qof xanuunsanaya mooyaane jumcadu waa xaq waajiba qof kastoo muslima sidaas leeg waxaana iyana aan jumca aanay waajib ku ahayn buu ihi qof loo cudur daaray oo loogu cudur daaray wax ruksaynayey oo bannaynayey jamaacadii in looga inuu ka tago waxaa la yaaliyay wixii jamaacada in looga tago ruksaynayey ee ay ka mid tahay waxyaalaha ay suurtagal tahay jumcaha i maalinkeedana in la helo qofkii kaa loogu cudur daarayna jumca guudkiisa may ahaanin waxaana aynu leenahay waa cudurdaaryaalka ruksaynayey qofkii jamaacada inuu ka tago ruksaynayey ee ah waxyaalaha jumcaha iman kara cudurdaara waxaa jira jamaacadana ruksaynayey laakiin an jumcaha aanay suurtagal ka ahayn masalan dee dabayshii habeenkii oo kale taasi ma iman karta dee maalinta marka waxyaalaha acdaartaa ee qofku jamaacadana uga tegay tan jumcadana uga tegayo waxaa ka mida bay yidhahdeen culammadu masale hadduu qofkii mashquul ku yahay bitajhiizi mayitin mayd hadduu qabanqaabintii iyo aaskiisii uu ku mashquulsan yahay jamaacadana waa uga tegi karayay jumcadana waa uga tegi karaa ishaal iyo calool socod baa isaguna ka mid a qofkii aanu naftiisa dabdin karaynin oo uu ka baqanayo in masaajidkaba uu wasakheeyo yani waa shay cudurdaara oo jamaacada ruqsaynaya in laga tago jumcadiina kadalik waa ruqsaynaya waxaa kaloon isna lagu lahayn jumcee mukaatabkii mukaatab waxa weeye addoonka la yidhi haddaad intaa keento xor ayaa tahay jumca guudkiisa may ahaanin lannu rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi almukaatabu almukaatabu cabdu maa baqiya calayhi dirham addoonka mukaatabkii waa addoon inta uu dirham ku harsan yahay so waa macduur isna waxa kaluu leeyahay sheekhu kii badhkii uu raqiiq ahaa addoonkaha badhna uu xorta ahaa addoonkaa mubacad baa la yidhaahdaa waa yacni ka badhna la xoreeye badhna uu addoonka yahay wax jumce isagana guudkiisa may ahaanin cala saxiixi haddaan qabanno oo dee waanu kaamilna waanu ahayn mustaqil gaar u taaganna waanu ahayn sidaa darteed ayaa jumcada isagana looga dhaafay muqaabilu saxiixu wuxuu leeyahay haddii sayidkan barhka addoonka a leh masala nis baa xora nisna qof baa leh ka haddii ay masalan kaltan uu ka dhaxeeyey oo ninkani xillina dee fasax ahaayo uu barhkiisa xortaadii ku soconayey marna uu ugu shaqaynayay dee barhkanu addoonka u yahay oo ay ku soo hagaagto nawbadii markaa isagu iska tegayay jumcadii waa ku waajibaysa haddii kalena kuma waajibayso waman saxat qofka ay ansaxdo duhruhu saxat jumcatuhu jumcadiisuna waa ansaxaysaa walahu waxaana u sugnaaday an yansarifa inuu gadoomo min aljaamici masaajidkii inuu ka gadoomana waa leeyahay ilalmariida qofkii xanuunsanayay iyo wanax wuxuu kula mid ahaa mooyaane oo fa yaxrumu xarana insiraafuhu gadoonkiisa ayaa xarana in dakhala lwaqtu waqtiga hadduu galo ilaa an yaziida inuu kordho mooye dararuhu dhibaatadiisu inay ku kordhaysa mooyaane biintidaarihi sugidiisa iyo korashada uu koranayo waxa uu leeyahay sheekhu qofka uu ansaxayo duhurkiisu oo ka mida dadkii aan jumcadu aanay ku waajibaynin waa addoonkii ilmihii yara gabadhii qofkii socotada ahaa qofkii duhurkiisu uu ansaxayey jumcadiisina waa ansaxaysaa hadduu jumco tukadana waa u ansaxaysaa bilijmaac ijmaac baa loo hayaa waxaanay leeyihiin salaada jumce waxay ka gudaysay dadkii dhammayska tirnaa een wax cudurdaara lahayn dadkii cudurdaarka lahaana iyagana biariiqi alwlaa ayay ugaga gudaysaa waxaanay uga dhacday uun dadkan cudurdaariyaal kale rifqi iyo dhimrin ayaga loo dhimrinayo waxay shabbahdaa bay yidhahdeen markaa qofkii xanuunsanayey ee loo oggolaaday inuu fadhiga ku tukado haddii uu iskallifuu istaag ku tukado waa u bannaanay kadaalikanna waa la mid haddaba waxaa u sugnaatay buu leeyahy qofka ay jumcadu ka ansaxayso aanayse ku waajibaynin inuu jaamic iyo masjidkii ka baxo ayuu leeyahay intaanu xidhanin maxaa yeelay dee wixii u diidanaa waajibitaanka inay ku waajibto wixii u diidanaa oo nusqaantanihi kuma kor noqonaya bay leeyihin imaatinkaa ay goobta yimaadeen ee goobta iyagoo soodii u naaqusay ayay yimaadeen ilaa qofkii xanuunsanayay iyo wixii la mid ahaa mooyaane masalan waxyaalaha lamid ah xanuunsanaya dee nin dhalo oo qof hagaanaysan oo kale wey qofka xanuunsanaya mooyaane iyo wixii la mid a mooyaane waxa u sugnaaday inuu jaamici ka baxo oo iskaga noqdo masalan gabadhii hadday timaado iyo addoonkii hadduu yimaado inuu iskaga noqdona waa leeyahay intaan salaaddii la gelin ilaa laakiin qofkii xanuunsanaya kii la midkaha mooyaane waayo isaga waxaa ka xaaraana inuu baxo ayaa ka xaaraana haddii uu waktigii soo galo ilaa dee inuu kordhayo dararkiisa iyo dhibaatadiisu inay kordhaysa mooyaane sugidda uu faritaanka salaada sugayana dhibaatadiisu ku kordhaysa mooyaane ma bannaano isagu mar hadduu goobtii soo xaadiray in dhibaato dheeraada ay ku kordhayso mooyane inuu ka gadoomo wa talzamu way ku waajibaysaa jumcadii asheekha alharim sheekhii gaboobay wazamin iyo qofkii laxaad kala ah in wajadaa hadday helaan markaban waxay fulaan oo walam yashuq aanu dhibin walam yashuq aanu dhibin arrukuubu fuulitaankuna wal acmaa kii indhaa la-aana waa ku waajibaysaa yajidu qaa'idan helaya qof hogaamiya waxau leeyahay sheekhu salaaddii jumco waxay ku waajibaysaa odaygii gaboobay iyo qofkii zaminka ahaa ee curyaanka ah ee laxaad kale ah waase goorma hadday helaan markab ay fulaan oo ama ay mulkisan yihiin ama ay soo kiraysteen ama ay soo ammaanaysteen waa hadday helaan waxay fuulaan oo fuulitaankuna aanu ku dhib ahayn dhibaato ayaan markaa jirin haddii laakiin ay waayaan kuma waajibayso haddii ay helaan ase aanay fuuli karaynin iyaduna waa la mid markaa sheekh waxa weeye waa qofka afartanka ka gudbay alharimna waxa weeye waa kaa dee aqsa darajaat alkibar waa qofkaa gaadhay aadka u gaboobay zamana waxaa la yidhaha iyadu waa ibtilaa walcaaha waa laxaad la-aanta iyo qofka cawarnaantaas weeye qofka ku dhacda laxaad la-aanta kii indhaalaayoo helaya isna qof soo kaxeeyana waa ku waajibaysa walow ujraba ha ahaatee haddii aanu helaynin qof kaxeeya amaba aanu ujre ayaa la iskaga qaatay ujradii aanu hayna kuma waajibayso wa ahlulqaryati tuulaha qoladii ehelkeeda ahayd in kaana fiihim hadduu dhexdooda ku sugan yahay jamcun jamac tasixu bihi ljumcatu jumcadu ay ku ansaxayso ow ama balagahum uu gaadho sawtu caalin qof sawd dheer sawdkiisu hadduu gaadho fii huduwin iyadoo weliba dabaylaha iyo waxaasina ay degan yihiin min darafin hadduu daraf ka soo gaadho yeliihim kala xidhiidha libeledljumcati beledka jumcada lagu tukanayo lazimatkum waa ku waajibaysaa wa ilaa haddii kale falaa kuma waajibayso waxau leeyahy sheekhu qoladii tuulaha deganayd haddii tuulada dhexdeeda uu jamac uu ku sugan yahay jumcadu ay ka ansaxdo ka shaaficiya dee jamacaasina waxa iyagu agtooda uu yahay waa afartan dadkaa shuruuddaa laga helay oo mukallafiin oo xor ah oo lab oo negi oo aan xanuunsanaynin haddii tirada afartankaa kaamiliintaa laga hela bay leeyihiin jumcadii way ku waajibaysaa ama lagama helin tuuladaase laakiin magaalo ayaa ku dhow magaaladana sawdka qofka sawdka dheer ayaa sawdkiisu soo gaadhayaa weliba xaaladaa sawdka soo gaadhitaankiisa la firinayo waa xaalad ay dabaylaha iyo aswaadu ay go-an yihiin masalan salaada subax oo kale qofkaa ay maqlayaanna waa inuu weliba joogaa darafda soo xigta xagga tuulada darafda xagga tuulada xigta qofka taagan ee codka dheer leh haddii ay maqlayaan codkiisa jumcadii waa ku waajibaysaa oo inay tagaan halkaas ayaa ku waajibtay ow balaqahum sawtu caalin sawtu muadinin caalin caliy sawt yacni mu'adin sawdkii ayaa soo gaadhay sawdkiisu au sarreeyo fii huduwin weliba xaalad oo ay sawdadkii ay degan yihiin oo aan jiri go-an yihiin min darafin weliba kaasoo daraf ka dhawaaqaya yelihim libeled ljumca kala xidhiidha beledka jumcada darafta beledka jumcada soo xiga ayuu istaagayo dabeedna kor bu dhaqo way maqleen lazimathum way ku waajibaysaa markaa jumcadii wa ilaa haddii kale oo aanu jamacaasi ku sugnayn meeshaa sawdkaasina aanu soo gaadhaynin falaa talzamuhum aljumca bay leeyihin kuma waajibaysa jumcada wa yaxrumu waxa ka xaaraana calaa man qof guudkii waxa ka xaaraan laazimathu ay ku laasimtay asafaru bacda zawaali cadadu intay suushay kadibna safra ayaa ka xaaraana ilaa an tumkinahu inay u suurto gelaysa aljumcatu jumcadii mooyane fii ariiqihi waddadiisa ow ama yatadararu uu ku dhib mudanayo mooyane bitakhallufihi gaaritaankiisa can irufqati ama can irufaqati yacni saaxiibadii kaaritaankooda inuu ku dhib mudanayo mooyaane wa qabla zawaali safarka zawaalka ka horeeya ka bacdihi buu la mid yahay filjadiidi haddaan qabanno in kaana safaru mubaaxan hadduu yahay safarku mid bannaan wain kaana aacatan hadduu safarku daaco yahay najaasi wuu iska bannaan yahay qultu waxaan al asaxu asax waxa weeye ana aacata kalmubaaxi mubaax ayay la midtay wallahu aclam wuxuu ihi sheekhu waxa ka xaaraana qofkii ay ku laasimtay jumcadu ee ehelka jumcada ahaa ee shuruuddii uu inoo soo sheegay laga helay asafar bacda zawaal intii cadceeddii ay iilatay inuu safro ayaa ka xaaraana maxaa yeelay waajibitaankeedii dee wuxuu ku tacalluqay waktigeeda soo gelitaankeeda inuu tegsiiye markaa looma ogola waxay leeyihiin haddii qofkii uu iska safro iska socdaalo iyadoo waktigii jumcadii la addimayo oo waktigeedii uu galay oo isuusho cadeedii hadduu iska dhaqaajiyo ale ma ruqsaysanayo oo ruqsooyinkii looma ogola ilaa markay jumcadu tagto mooyaane safarkiina waxaa looga bilaabayaa uun halkaa markay jumcadii baxday unuu marayay oo sababtii macsiyada ilayn waa taynu alruqas laa tunaatu bilmacaasi wataynu soonay ruqsooyinka inaan macaasiya lagu xidhiirinin ka dee sababtii cisyaanku halkaasuu kaga hadhay bay leeyihin ilaa inay u suurto galayso jumcada inuu ku tukado dariiqiisa mooyaane haddiise ay suurtagal u tahay halkaa uu u safrayo inuu jumcadeedii ka gaadho iyada xaaraan kamaahe waa u bannaan tahay oo maqsuudkii iyo ujeeddadii la doonayey ayaa dee la hayaa ama uma suurtogeli maysee wuxuu ku dhibaato mudanayaa ka hadhitaanka uu ka hadhayo rufaqadaa iyo dadkaa socotada ay wada socdaan waa dad isku xidhan markaa wuxuu ka baqanayaa hadduu ka hadho qoladan in waxsha iyo dhibaata ay soo gaadhayso taana ayana wuu iska tegi karaa way u bannaan tahay inuu safraan dee rufaqada waxaa ka mid a masalan gaadhigii oo kaa tegaya oo aanad gaari dambena helayni ama yacni kusoo nagaanshaha meeshaad kusoo nagaato ay dhibaata kaaga imanayso ma xagga adduunyaha ta ama xagga yacni dhibaato kaleo dee naftaada soo gaadhisaba haatee haddaba zuulitaanka zawaalka ka hor intaanay cadceeddu suulin ka hor ilaa iyo dee fajarka dilaaciisa wuxuu la mid yahay uun xagga xurmada iyo xaaraannimada safarka ka bacdii ka bacda zawaal zawaalka dabadii unbuu la mid yahay oo laga soo bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa iyo suulitaanka oo wixii ka suulitaanka iyo daynta jumcada laga gudanayo waa isku mid oo qabla zawaal safarkiisa oo laga soo bilaabo xilligaasi wuxuu la mid yahay safarka bacda zawaalka un xagga xaarannimada fil jadiidi haddaan qaban oo hadday suurtagal u tahay inuu halkiisaa ku tukado waddada ama meesha uu ama fi ilaa an tumkinahu ljumcatu fii ariiqihi buu taa horeyna yidhi inay dee ayana suurtagal ay ugu tahay inuu waddada kusii tukado ama wuxuu ku dhib mudanaya kaaritaanka rufuqada kaadho way u bannaan tahay markaa ayuu leeyahay haddii kale oo aanay suurtagal u ahayna ma bannaano jadiid baynu nidhi qadiim isagu waxa uu leeyahay noyajuus waa iska bannaanya maxaa yeelay dee waktigii wujuubka ayaan gelino zawaalkaa waxay la mid tahay buu leeyahay dee arigaa garab waad iska xaraashan kartaa buu leeyahay isagoon xawlkiiba kuusoo wareegin waad iska xaraashan karaysa tanna waa la mid buu leeyahay halkaasay mariyeen uga xigaastay waana goorma marka khilaafkaasi ku jiraa ee uu jadiidna leeyahay waa xaraan qadiimna uu leeyahay mee waa bannaantay in kaana safar mubaaxan hadduu safarku yahay mid mubaaxa mubaaxna dee marka axkaamu khamsa laga hadlayo ukhusa maa yubaaxu bistiwaayin alficlu watarku cala sawa yani zuhadku siduu lahaa waa isku mid ka tegitaankiisa iyo falitaankiisu waa shay ay isku mid yihiin oo aan dembina qofka ka soo aleelayn ajrina aanu ka helin baa mubaax la yidhahdaa iska safar tijaaro oo kale oo iska madayar oo kale oo isaga socdo waa safar mubaaxa laakiin safarku hadduu daaco yahay buu leeyahy misala waaba mid waajiba safar xaj oo kale jaaza isaga waa iska bannaan yahay buu leeyahay safarkaasi khilaaf la-aanba nawaawi baa deedna wuxuu ihi waxaan idhi alasax ana aaca kalmubaax daacadu wuxuu la mid yahay mubaaxa ayuunbuu la mid yahay oo labadaa qowl ayuunbaa ku jira qowlkaa hore raaficigu wuxuu leeyahay khilaaf kuma jiro ee daacada iyada waa loo safri karaa jazman khilaa aw qaطcan kan kalena wuxuu leyahy may waa isku mid oo khilaafku labadaba waa ku jira qadiim iyo jadiidun baa ku jira waman laa jumcata calayhim dadka aan jumca guudkooda ahayn tusannu waxaa la sunneeyaa aljamaacatu fii duhrihim duhurkooda inay isku jamacsadaan baa la sunneeya fil asaxi asax haddaan qaban wa yukfuunahaa waanay qarinayaan jamaacadooda way qarinayaan in khafiya hadduu qarsoomo cudruhum cudurdaarkooda hadduu qarsoon yahay wa yundabu waxaana loo sunneeyaa liman amkana qofkay suurtagal u tahay zawaalu cudrihi cudurdaarkiisu inuu suulo qofkay suurtagal u tahay waxaa loo sunneeyaa taakhiiru duhrihi duhurkiisa inuu dib dhigo ila alya'si ilaa quusta min aljumcati jumcada laga quusanayo waligayrihi gayrkii oo ah kii aan rajaynayn cudurkiisu inuu suulo wadaalika mithaal kalmar'ati iyo wazaminiba weeyaane tacjiiluhaa dadejinteeda ayaa loo sunneeya wuxuuhi sheekho dadkii aan jumcada lagu lahayn ee beledkii jumcaa laga oogayeyna ku sugnaa waxaa la sunneeyaa inay isku jamacsadaan duhurkooda fil asaxi asax haddaan qabanno maxaa yeelay waxay leeyiin waa licunuumi aladillati aalibati liljamaca waxa caam ah adillada doonaysa ee inafaraysa jamaacada ayaa adillo caam ah taanigu wuxuu leeyahay laa maya looma sunneeyo jamaaco lianna aljamaacata fii hada alyowm shicaaru ljumca wuxuu leeyahay isagu jamaacadu maalinta jumcada waa shicaar iyo calaamada ay jumcadu leedahay markaa looma sunneeyo waana marka ay beledka jum lagu jumcada lagu tukanaya ay ku sugan yihin bay leeyihin haddii ay fii kayri baladi ljumca ay ku sugan yihiin meelaan jumcaba lagu tukanaynin fa innaha tustaxabu lahum ijmaacan ayadaa taa way isku waafaqsan yihiin wuxuu idhi haddaba jamaacadaa way qarinayaan haddii cudurdaarkoodu uu qarsoon yahay waa inay jamaacada qariyaan waxay leeyihin si aan dee loogu tuhmin salaada imaamka inay nacayaan markay ka hadlayn marka imaamka muslimiinta oo madaxdii uu tukinayey si aan markaa dee wax kale loogu tumin loolana imaamkanay diidan yihiin ama yacni jumcada inay uga tegeen fudaydsi darteed oo waa maxay kuwaa dee cudurdaarkoodu qarsoon yahay dee masala waa qof xanuunsanaya iyo kii socotada ahaa iyo ciide garan mayso oo cudurdaarkiisu waa iska qarsoon yahay hadduu iska soo maydha kii socotaa maryo cusub iska soo xidho ama kii xanuunsanayay haddaan xanuun caynkaasi aanu ka muuqanin dee dadku ma garanayaan cudurdaarkoodu ma muuqdo cudurdaarkoodii waa qarsoon yahay markaa inay jamaacadooda qararsadaan ayaa suna waxaana la sunneeyaa buu ihi cidda ay suurtagal tahay cudurdaarkiisu inuu suulo intaan jumcadu tegin oo waa maxay dee waa qof xanuunsanayey oo rajaynaya masalan kiniin iyo waxabu antibayn buu liqo wuxuu is leeyahay waxaa dhici karta inaad xamadani ay kaa godo salaaddii jumcada aad ka qayb gasho waa addoon markaa layi waa lagu xoreynayaayo oo sugayaba inuu sayidkiisu yimaado oo xoreeyo waxaa loo sunneeyaa dadka ay suurtagalka tahay cudurdaarkoodu inuu suulo taakhiiru duhri ila alya'si min idraak min aljumca min idraak aljumca inay duhurka dib dhigaan ilaa inta laga quusanayo jumcada haleelkeeda maxaa yeelay dee waxa suurtagal ah inuu suulo cudurdaarkiisa oo ay u suurto gasho te inuu jumcadii soo tukado ya-sigana wuxuu ku xasilay iyo quustani inuu imaamka ragcad rukuucdii labaad rukuucdii ragcadda ragcadda labaad rukuucdeeda inuu dhabarka ka toosiyo ma jirto markaa jumco la gaadhaya ilaa intaa inuu duhurka dib dhigo ayaa la suneeya waligayrihi waindabu ligayrihi waxaa loo suneeyaa cidda aan ka ahayn ee aanay suurtagal ahayn cudurdaarkoodu inuu suulaa cidda aanay suurtagal ahayn cudurdaarkoodu inuu suulaa waa maxay waa gabadhii dee gabadhnimadu inay ka tagto yacani wax la rajaynayo maaha zamin qofkii isaguna ahaa laxaad kale ah isna inay ka tegta lama rajaynayo tacjiiluhaa duhurka inay dedejiyaan ayaa la sunneeyaa muxaafadatan calaa fadiilati awali lwaqt si ay ugu guulaystaan ay u helaan fadiiladii waktiga awalkiisa u lahaa walisixatihaa ansixitaanka jumcada maca shardi gayrihaa shardigii salaadaha kale ay lahaayeenna maciisa shuruudun ayaa u sugnaatay axaduhaa midkeed waqtu duhri waa waqtiga duhri oo falaa tuqdaa jumcatan jumca ahaan loo qadayn maayo ee falow daaqa canhaa hadduu ka celiiryamo sallow duhran duhr ayay tukanayaan ee walow kharaja hadduu baxo waqti wal xaal hum ayagu fiiha salaada dhexdeeda ay ku sugan yihiin wajaba duhru duhr ayaa waajibaya binaa'an iyagoo lagu dhisayo intii hore wa fii qowlin istinaafan qowle wuxuu leeya iyadoo meel la bilaabayo hadda waalmasbuuqu kii wax lagala horreeyeyna ka kayrihi buu la mid yahay wa qiila waxaa leeya yutimuhaa jumcatan isagu jumca ayuu dhamaystirayaba le waxau yihi sheekhu ansixitaankii salaada jumce waxay leedahay shuruud iyadoo welibana loo sii fiirinayo shuruuddii salaadaha kale ay lahaayeen waxaa ansixitaanka loo shardiyaa jumcada maca shardi gayriha iyadoo la ictibaarin in la fiirinayo salaadihii kale shuruudday lahaayeenna shuruudun shardiyaal shan ah ka ugu horreeya waxa weeye ama midkood waa waqtu duhri waqtiga duhurka ayaa la shardiyaa bimacnaa waa inay dhacdo dhammaanteed rasuulka ayaa sala allahu calay wasalam dee sidaa lagu raacaya waxaana rasuulku sala allahu calay wasalam oo ahaa mid jumcada tukada markay cadceedu iilato markaa sidaas ayay khulafaa raashidiinka iyo ciddii ka dambaysana ay ku socotay maxay le waxaanay leeyihiin jumcada iyo duhurku waa laba faral oo hal wakti uun wada leh waktigoodii markaa isma khilaafin sidii aanay isu khilaafaynin salaaddii nagaadiga iyo salaadii safarku si aanay isu khilaafaynin baanay tan isu khilaafaynin haddaa wuxuu le waktiga hadduu ka cidhiidhiyamo canhaa can iljumca ayuu ka cidhiidhiyama masalan waxaan harin wax laba khudbadood gaadha wakti laba khudbadood iyo laba ragcadood laga tukan karo ayaan hadhin sallow duhra duhur ayay tukanayaan waxay la mid tahay shuruuddii qasriguu lahaa mid ka mid a hadduu tago sidii itmaam u waajibayey ayoo tanna haddii waktigu aanu wada gaadhaynu ka cidhiidhin yahay ay duhur u tukanayaan mana bannaana bay leeyihin in jumcadii la gudagalaa iyadoo la hubo inaan waktigii dhammays noqonaynin oon laga wada gaadhsiin karaynin hadduu waktiga baxa buu sheekhu yidhi ayagoo salaadii ku dhex sugan waktiga ama ragcadda ku tukaneen ama iyaanay ku tukanin wajaba duhru binaa'an duhur ayaa waajibaya iyadoo lagu binaynayo duhurkaa wixii la sameeyey misale hal ragcad hadday tukadeen marka hal ragcad tukadeen hadduu waktigii baxo dee saddex ragcadood oo duhura ayuunbay ku binaynayaan markaa qiradii hoos buu dhigayaa hayre waxay leeyihiin dee waa laba salaadoo isku wakti ahaayo waxaa bannaan midkoodii dheeraa dee kii gaabnaa lagu dhiso sidii salaaddii xadarka iyo dee safarkaba la ysugu ee qofku hadduu nagaado u dhammaystirayo niyatu duhrina waxba ma waajibayso qawl ayaa isagu wuxuu leeyahay istinaafan may waa bilow waa inay markaa imika duhur ay niyooyaan oo wixii haddaba hore loo soo sameeyey ma waxay noqonayaan duhur mise waa burayaan laba qowl ayaa ku suganoo waxay leeyihiin kaugu saxiixsane waa inay duhur un isu rogayo are waxay leeyihin ma waa buraysaaba waxau yihi sheekhu masbuuqa qofkii wax lagala horreeyey ee masalan imaamkii la tukaday hal ragcada wuxuu la mid yahay un ka kayrihi kii muwaafiq ahaa buu la mid yahay imaamkii muwaafiq ahaa maamuumkii muwaafiq ahaa waa maxay haddii waktigii uu baxo isagoon tii labaad u kicin masele hal ragcad buu imaamkii la tukaday dee ragcaddii labaad isagoon dhamaystirin baa waktigii baxay taas ayuunbuu la mid yahay kuwii hore atamahaa duhran duhur buu dhammaystirayaa bay leeyihin qiilku isagu wuxuu leeya yutimuhaa jumca warmay jumcuu dhammaystirayaa maxaa yeele waxay taabica u tahay lijumcatin saxiixa jumco saxiixa ah oo ah jumcatu limaam wannaas dee jumcadii imaamkiiyo dadka ay tukadeen buu inay ragcad la tukado ay raacsan tahay isagu jumcahu la dhammaystiro athaani ka labaad an tuqaamo waa in lagu ogo fii khidati abniyati awtaani lmujamaciina kuwan jumcaysanaya waddankooda dhiskiisa yacni dhexdiisa waa in lagu ogaa ee walow laazama haddii ay laazimaan ahlulkhiyaami buulasha kuwa eelka waa asaxraa bannaanka hadday iska laasimaan abadan weligoodba falaa jumcata fi lahar adhar haddaan qabano wax jumcaa laguma laha wuxuuhi sheekhu shardiga labaadna waxa weeye waa in lagu ogaa dadkaa jumcada tukanayaa meesha ay degan yihiin dhexdooda waa in lagu ogaa oo halkaa ay degan yihiin waa inay ku ogaan markaa khia waxa weeye waa dhulka khadadka loo sameeyey ee meel wada ah iyo meel guri laga dhigayay iyo la calaamadiyey ayaa khita marka abniyana waa dhiskii dhisaskii awtaan ilmujamacin kuwii jumcaysanaya jumcada tukanaya yacni meeshay degan yihiin guryahooda dhexdeeda waa in lagu ogaa oo aan meelo kale loola bixin waxa uu leeyahy sheekhu haddii ay laazimaan dadka khiyaamka wataynu soo tilmaamayna waa iska dadka buulasha dhistee haddii ay meelaha baadiyaasha iyo meelaha saxaraha ay iska degaan oo iska laasimaan mahalka jumcadana aanu sawd ka soo gaadhay falaa jumcata calayhim wax jumca lagu maraxa ayay leeyihiin shaaficiyadu fil adhari maxaa yidhaha waa dadka dee iska socotada ah een meel ay degan yihiin aanay jirin waxay kaloo yidhahdeen qabaa'ilul carabna meelahaasay dee iska yaaci jireenoo may tukan jireen rasuulkuna ma fari jirin bay yidhahdeen taanigu wuxuu leeyahy waa ku waajibaysaa oo waanay oogayaan meeshooda maxaa yeelay dee meeshaa saxraha ah ee miyigaas ayuunbaa ah waddankoodii ayaga iyo daarahoodii halkaas weeye magaalooyinkooda athaalithu ka saddexaadna waxa weeye an laa yasbiqahaa waa inaanu ka hormarin walaa yuqaarinahaa waanaynu saxrin jumcatun jumca fii baldatiha beledkeeda ilaa idaa kaburad markay weynaata mooyaane waa casura u adkaada ijtimaacun kulankooda fii makaanin meel ay isugu yimaadaan wa qiila waxaa laa tustathnaa la soo reebi maaya hadihi suura suuraddan lama soo reebayaan wa qiila waxaa la yidhaha in xaala hadduu soo kala dhex gala nahrun cadiimun webi weyne bayna shaqayhaa labadeeda dhinac kaanaa ka beladayni laba beled bay noqonayaan wa qiila waxaa la yidhaha in kaanad hadday ato quran tuulooyin fatasalat ay xidhiidho dabeed tacadadat iljumcatu jumcadii waa tiroobaysaa bicadadihaa tuulooyinkaa tiradooda ayuun bay ku tiroobaysaa iyana waxau lehay sheekhu ka saddexaad waxa weeye inaanu ka horumarin lana soo xidhiidhin jumco kale beledkaa walow haba weynaatee bay leeyihin ale rasuulka sala allahu alay slam bay yidhahan iyo khulafaa raashidiinkii hal jumce ayuunbay oogi jireen dilaad waxay dhaheen jumco keliya oo lagu gaabsado ayaa u dhow maqsuudkii iyo ujeeddadii lalahaa oo ah shicaarka in la muujiyo dadka ay kulmaan oo kelmadooda ay iswaafaqdo ilaa wuxuu ka soo reebay uu yidhi inay weynaato magaaladaasi oo ay adkaata inay meel qura isugu yimaadaan inay adkaata mooyaane intay weynaato oo ay adkaata inay meel qura isugu yimaadaan oo waa maxay meesha jumcada lagu tukanayo waxa aan ahayn meel dadka wada qaada dhibaato la-aan walow yaani masaajid ba ahaanine marka waxa bannaan in la tacadudiyo oo la tireeyo dee danta waana bixasabihaa kolba intay baahidu tahay un weeyaan leanna waxay leedahay imaamu shaafici waxa baqdaad ayuu yimi ehelkeedu markaa laba jumce ayay tukan jireen iyo saddex bay tukan jireen ka waxba isaguna kama odhanin marka halkaas ayuu yimi baqdaad iyadoo dhowr jumco lagu tukanaya bay yidhaahdeen dabeedna waxba kama odhanin oo dee waxaa adkayd inay meel isugu wada yimaadaan qiil baa isagu wuxuu laa tusnaa hadihi hadihi suura waxba suuraddan lama soo reebayo oo markay weynaatee meel qudha inay ku kulmaan ay adkaatada waxba la soo reebi maayo dhibaato kasta ha jirto magaaladuna ha weynatay ha laysu yimaadabu isagu leeyahy oo lama ogolo in la tacadudiyo qiil kale isagu wuxuu leeyahay maya haddii webi uu u dhaxeeyo labadeeda dhinac waxay noqonayaan labadaa dhinac ka beledayni laba beled oo kale ayay noqonayaanoo dhinacii kasta markaa jumcaa lagu oogaya qiil ba isagu wuxuu leeyahay maya haddii ay tuulooyin ahayd markii hore meesha tuulooyinkii un sidii loo dhisayey ay isgaadheen tacadadat iljumcatu bicadadiha jumcadiina waa tiroobaysaayo tirooyinkii tuulooyinku ay lahaayeen inbay ku tiroobaysaayo tuuladii la arkaba jumce ayay yeelanaysaa falaw sabaqahaa hadduu haddaba jumcadaa ka horeeyo jumcatun fasaxiixatu asaabiqatu ta saxiixadaahi waa ta hore wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay in kaana suldaanu maca haaniyati suldaanku hadduu ta labaad la jiro fahiya saxiixatu ayada aata saxiixada ah waalmuctabaru waxaana la fiiriya waxa weeye sabqu taxarumi waa xidhashada horumarkeeda wa qiila waxaa la yidhaha ataxallul maye waa ka bixidda wa qiila waxaa la yidhaha biawali lkhudbati maye waxa weeye khudbadda awalkeeda ee falaw waqacataa hadday dhacaan macan wada jir ayay u dhaceen oo ama shaka waa laga shakiyey ustunifat iljumca jumcadii dib ayaa loo soo bilaabaya ee wain sabaqat ixdaahumaa hadday midkood hor marto walam tatacayan aanay caynoobinna tay tahay oo ama tacayanad mid bay ku caddaatay wanusiyad waa la iloowey sallow duhran duhur bay tukanayaan wa fii qowlin jumcatan jumca ayay tukanayaanna waa layihi waxa u ihi sheekhu haddaba haddii ay waxaan idhi waa inaanay ka hormarin lama soo xidhiidhin jumce beledkaa haddaba hadday ka hormarta buu yidhi jumca ayaa meel bay ku hormartay midna waa dembaysay aanay bannaanayn laba jumca in lagu wada tukadaa wuxuu leeyahay fasaxiixatu asaabiqa ta saxiixadii waa ta hore dee shuruuddii ayadaa laga helay ta dambana baatila ayay noqonaysaa qowl ayaa wuxuu leeyahay haddii suldaankii ummaddaa xukumayey uu tan labaad la jiro ama isagu imaam ha u ahaad ama maamuum ha u ahaadee fa hiya saxiixa taasuu suldaanku la jira ayuunbaa ta saxiixadii noqonaysaa ilayn dee waxyaalaha madaxnimada iyo maamulka loo samaysanayey ayaa waxaa ka mid a dee shacairta islaamka ay ogaan jumcada inay ogaan jihaadka inay ogaan ayaa ka mid ahayd marka dee waaba wixii loo doortay inuu dadka jumcada u ogu ishortaago ama uu la jiraaye si aanu dee nin waliba intuu qolo yar u goosto aanu meel ugu oodanin waxay leeyihin taa uu isagu la tukaday ayuunbaa saxiixa imaamka weynama khaliifadiisa ayuun baana loo jeedaa haddaba sabqigan halkee horrayntan halkee laga fiirinaya muctabarku waxa weeyaan bur waxa la fiirinaya xagga sabqiga waa sabqu taxarum waa horumaridda xidhashada allahu akbar waa ra'daas bay leeyihin waa kii ku horreeyo un maxaa yeele isaga ayay dee kuwa u guntamaysa imaamkii qiilku wuxuu leeyahay maya waxaa la fiirinaya sabqiga halka laga fiirinaya waa taxallulka iyo ka bixidda maxaa yeelay dee waxaa markaa aamin looga noqonayaa taa in salaadii fasaad uu ku yimaado isagaa markaa ka awleysan bay leeyihin in takbiiratulixraamka la ictibaariyo qeyl baa wuxuu leeyahy maya sabqigu waxaa laga fiirinayaa biawali lkhudba khudbadda awalkeeda kii khudbadda hor bilaabay ayuunbaa la odhanayaa waa horreeyey kii khudbadda laga hor bilaabayna wuxuu noqonayaa tii baatilada ahaydii laga horreeyey oo waxaa hadalkaasi uu ku dhisan yahay labadan khudbadood waxay ka bedel yihiin labadii ragcadood ee duhurkee harsanaa ayuu ka bedel yahay buu qowlkani leeyahy halkaas ayay cilladiisu ku binaysantahy haddaba haddii ay mar wada dhacaan allahu akbartii qowlkaa hore haddaan ku socnaa mar wada dhacday ama waa laga shakiyey oo yaa ka war hay qaba yani ogaanaya dee masalan niman socotaa ama dad xanuunsanaya bay leeyihiin ilay midaan xanuunsanayn socotana aanayn olkaa iska taagin isiga warkiisaba la qaadan maayo isagu ka hadhee waa faasiq bay layneen mar bay wada dhaceen oo socotadiibaa waxay tidhi ama dadkii xanuunsanayay ba waxay labada allahu akbaroodba mar bay wada dhaceen ama waa ka shakiyeen ustunifat iljumca jumcadii dib ayaa loo soo bilaabaya hadduu waktigu waasicu yahay maxaa yeelay dee waa kuwa isku wakti dhacay midkoodna midda kale kama awleysna xilliga shakigana uu jirana waxa weeye jumco mujziya inaan la helin oo isku mar inay dhaceen ayaa dhici karta haddii ay midkood horraysay aanayse caynoobin oona mid ku caddaan dee labadii socotada ama labadii xanuunsanaya baa maqlay laba takbiiroo kala dambeeya labada masjidna waa isku dhow yihiin waaba sida labadanaynu dee iminkaga joogno oo kale tusaale ahaan kaa waan maqlayn labada takbiiroodba laakiin tii horraysay tahay tahay baanu garan weyne bay yidhaaheen ama waaba caynowday oo waa garanayeen wanuseed waa la ilaawey sallow duhran duhur ayay tukanayaan duhur ayay tukanayaan leanna waxay leeyiin waxaan yaqiinsannay jumco saxiixi inay dhacday suurtagalna maaha jumco in jumco laga daba ogo qoladii haddaba jumcadeedu ay ansaxday baan la garanaynin asalkiina waxa weeye labadii qolaba ku hadhsan tahay marka waxay leeyihin waan jumce dib loo bilaaba qawlku isagu wuxuu leeyahay jumca ayaa maya la bilaabayaayo labadaa la sameeyeyba may gudin maxaa yeelay isku qaldankooda ay isku qaldameen ayaa wuxuu ka yeelayaa tii saxiixada ahayd macduuma ayuu ka dhigaya waxaan jirin oo kale dabeedna wujuudkoodii cadamkoodii ayuunbu la mid oo jumca ayuunba imika la bilaabaya alraabicu ka afraad waa aljamaacatu jamaaco ayaa la shardiyaa wa sharduhaa jamaacada shardigeeduna ka gayrihaa ayuunbuu la mid yahay salaadihii kale wa an tuqaama waa in lagu ogaa biarbaciina afartan mukallafan oo mukalafiina xoran oo xora dakarana la mustawtinan oo ka wadan yeeshay meesha laa yadcanu oo aan ka guuraynin shitaa'an qabow walaa shayfan iyo kulayl toona ilaa lixaajatin dan mooyaane waxau leeyahay sheekhu shuruudda shardiga afraad waxa weeye aljamaaca waxaa loo shardiyaa salaada jumce jamaaca in lagu tukado oo yacni cid alliyaaliyo cidda ijmaacooda la tirsado ayaa waxay leeyihin saa isku waafaqday biijmaaci man yuctadu bihi fi lijmaac cid alliyaaliyo ciddii ijmaac yacni loo tirsan jiray ayaa saa isku ijmacdo isku waafaqday oo ku ansixi mayso dadkii meelaha isaga tukada keli keli daba shardiga ay leedahay jamaacada jumcadu ka kayrihaa jamaacadii salaadaha kale unbay la mid tahay xaggay kala mid tahay xagga dee isku xidhasho niyadii isku xidhashada iyo in imaamka intiqaadaadkiisa iyo guurguurkiisa la og yahay iyo shuruuddii aynu jamaaco ku soo marnay ayuunbay kala mid tahay waxay la dheertay u leeyahy waa an tuqaama biarbaciina waana in afartan lagu oogaa uu imaamku ka mid yahay oo shaaficiye waxay qabaan afartan aqwaasha cadadka ku soo aroortay jumcadana ama shuruudda jumcada loo dhigayna aad bay u tiro badan tahay aqwaashaasina aad bay u tiro badan tahay shaaficiyadaba qaarkood sida baajuuriga oo kale iyo bujayrimiga iyobaaba soo naqliya aqwaal aada u tiro badan oo dhowr iyo toban ku dhoodhow midba meeluu ku dhufto cadad yar oo ama meel aayad qur-aana ku soo arooray walow yaanu jumcadaba xidhiidh la lahaanini yacni mid wadaad baa ku qowlay oo yidhi intaasaa loo shardiya marka waxay leeyihin shaaficiyadu madiine jumcadii ugu horreysay ee lagu tukaday afartan bay ahaayeen taana waxa ay usuuliyiintu kaga jawaabeen waaqicatl cayn baa la yidhaha waaqicatl caynna daliil ma gasho wax mar meel ka dhacay yani daliil looma daliishado axaadiida ku soo aroortay sunnaha odhanaysa waxaa ka mid a afartanki ilaa afartan inan jumco ay afartan iyo wixii guudkooda ahaatayna waa xadiid aad u yani sixadeedu ay u hoosayso u lidato yani daciif ducfigeedu aada u daran yahay marka aad bay isugu khilaafeen shaaficiyaduna halkaa qaar baa toddobaatan yidhi qaar baa labiiyo toban yidhi qaar baa saddex yidhi qaar baa toban yidhi qaarba meel bay mariyeen rag fara badan oo muxaqiqiinina waxay ku tegeen yani sida sidiiq khan oo kale rawdatu nadiyaha yani wuxuu ku tegey in jamaaco waxa ugu yari ay yihiin laba imaam iyo ma'muum marka haddii ay imaam iyo ma'muum laba qof ay jumcadii wada tukadaan faradkii way ka soo baxeen hadduu midkood khudbaday ka kala dhegaystana sunni way ku dhaqmeen bu intaasaabay ku dhan tahayba ayuu markaa sheekhaasi ku tegey marka runtiina waxaa tirooyinkaa faraha badan waxba lomaya waxaa kaloo sugan rasuulka sala allahu alay slam isagoo maalin maalmaha ka mid a yacni tukinaya inay ka kala dhaqaajiyeen oo dabeedna intay tijaara soo gashay aayadda qur-aanka alay kusoo degtay oo durbaaniya wax la tumay in laba iyo toban qof quri kusoo hadheen ra'yigu waxay leeyihin shaaficiye waa in lagu ogaa afartan mukallafiin ah oo baaliqiin caaqiliina oo xor ah oo lab oo meeshaa degan laa yadcanu oo aan ka guuraynin shitaan walaa sayfan had iyo gooraale shito iyo sayf markay saa iska yihiin waa xilli qababaad iyo xilli kulaylaadu yani laba un baa loo kala qaaday waktigii haddiise ay kulmaan shitaha jiilaalkii baa la sayfkuna waa xagaagii khariifna waa dayrtii rabiicna waa guubi markaa lakiin imika waa xilli qabow iyo xilli kulayl unba haddii goraale ay ku socotay ilaa lixaajatin dee dan mooyaane dan dee masalan tijaaro iyo inay waxaa u baxbaxayaan mooyaane dadka sidaa u degan afartan sidaa u degan waa in la helaa bay leeyihin oo markaa dee carruurtii kuma guntamayso tiradii ma gelayaan bay leeyihin dumarkii ma gelayaan kii waalaa ma gelayo wa saxiixu saxiixu waxa weeye inciqaaduhaa inay ku guntamayso jumcadii bilmardaa kuwii xanuunsanayay wa ana alimaama saxiix ana alimaama imaamkii laa yushtaradu lama shardiyo kownuhu fawqa alarbaciin inuu afartanka ka sarreeya lama shardiyo ee walow infada alarbacuun afartankii hadday fagmaan ow ama bacduhum barhkood waa fi lkhudbati khudbadiiyo socotay kala dhaqaajiyeen lam yuxsab ilmafcuulu kii la sameeyey la xisaabin maayo fii khaybati intay maqnaayeen wayajuuzu lbinaau waxaana bannaan in lagu dhiso calaa maa madaa intii tagtay in caaduu hadday soo noqdaan qabla tuuli lfasli kala saarku intaanu dheeraan wakadaa binaau salaati salaada yacni in lagu dhisaana waa la mid cala lkhudbati khudbada in infaduu baynahuma hadday dhexdooda fagmaan fain caaduu bacda tuulihi hadday soo noqdaan intuu dheeraaday fasli wajaba listi'naafu bilow ayaa wajiba fil adhaari haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu saxiixu waxa weeye qowlka saxiixa ahi inay ku guntamayso bilmardaa kuwii xanuunsanayay maxaa yeelay oo yacni tiradii ay geli karaan had iyo gooraale xagga jumcada markay ka hadlayaan inciqaad iyo wujuub bay kala saaraan ilaa adigu lix bay u qaybiyaan oo way iska dhaafaynaa marka loo eego xagga waajibitaanka iyo kuguntanka iyo ka ansixitaanka lix qaybood ayay u qaybiyaan fuqadu laakiin waynu iska dhaafaynaa waxaa markaa inciqaadka looga jeedaa uun dadka tiradii afartankaa buuxin kara ayay inciqaadka uga jeedaan marka wuxuu leey saxiix waxa wey inay ku guntamayso afartankii ay ka mid noqon karaan dad xanuunsanaya maxaa yeelay waxay leeyiin dadkan xanuunsanaya waa dad dhammaystiran oo kaamiliina waajibid la-aantan ay ku waajibi weydeena waa takfiif ayaga laga fudaydiiyey taanigu wuxuu leeyahay saxiixa ka soo horjeedaa la ma isle musaafiriinta iyo socotadaba aanay ugu guntamaynin baan iyagana ugu guntamaynin waxaa kale oo saxiixa inaan imaamka la shardinin oo afartanka ka sarreeyo afartanka imaamku waa kana mid noqon karaa culimada qaarna waxay leeyahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maya waa inuu imaamku afartanka uu ka sarreeya haddaba wuxuu leeyahay haddii ay fagmaan afartankii xaadirka ahaa ama barhkood baa khudbadii oo socotaa fagmay oo tegey kaa la sameeyey ee arkaantaa intay maqnaayeen lama xisaabinayo oo dee waa waanay maqlin waxaana laga maarmaana dee inay afartanku wada maqlaan bay dhahan labada khudbadood arkaantooda inay wada maqlaan ayaa shardi ahaa manay wada maqlin markaa kaa la sii sameeyey intay maqnaayeen lama fiirinayo lama xisaabinayo waxaana bannaan buuri sheekhu in lagu dhiso wixii tegey haddii ay soo noqdaan intaan fasalkiiyo wixii kala saarkaa aanu dheeraan haddii intay markiiba yar baxaan ay soo noqdeen in intii hore tagtay lagu bineeyo lagu sii daba qabto ayaa bannaan waxaa kaloo kula mida salaada waa lagu binayn karaa khudbaddii hadday salaada iyo khudbadda dhexdooda ay tagaan oo isla markiiba soo noqdaan yacni salaadda waa lagu daba qaban karaa khudbaddii hore haddii laakiin ay soo noqdaan intuu fasalka dhe mudday iska maqnaayeen markaasay soo noqdeen waa labada masaleba ama salaadii iyo khudbadda dhexdooda in doora maqnaayeen bay leeyihin ama khudbadii intay iyadoo socotay ka tegeen bay in doora maqnaayeen oo fasalkii soo kala dhex galay baa dheeraaday taas iyada waxay leeyihiin wajaba alistinaaf istinaaf iyo bilow ayaa waajiba in khudbadii dib loo soo bilaabo filad hore haddaan qaban taanigu wuxuu leeyahay ma waajibayo istinaafkaasi iyo soo bilowgaasi qaradka oo alfaadan jumcada looga jeeda wacdi iyo waxasuusinun bay ahayd salaadana waxaa looga jeedee faralkii in jamaaco lagu tukado oo labadaba waa la helayaa buu leeyahay labadiiba waa la helayaa oo halka waa ku xasilayaan wa in infaduu haddii ay fagmaan fi salaati salaada dhexdeeda haddii ay fagmaan batalat way buraysaa wa fii qowlin laa ma burayso in baqiya haddii ay soo hadhaan ithnaani ithnaa cashara usamaha ithnaani laba waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay fagmaan afartankii ama barhkood baa salaadii iska tegey oo iyadoo lagu jiro salaaddii bay ka baxeen batalad jumcadii waa buraysaa bay leeyihin oo waxa dee la tegey oo la waayey cadadkii loo shardiyey salaaddii in lagu tukado ayaa la waayey saa darteed cidda soo hadhay duhur bay dhammaystirayaan bay leeyihin cidda soo hadhay waa inay duhur dhammaystiraan qowl baa wuxuu leeyahay ma burayso haddii ay laba soo hadhaan hadday laba soo hadhaan ma burayso oo dee waxaynu firinayaan buu leeyahay jamaca wax jamac lagu magacaabo ayaa jira ka haddii ay laba soo hadheen macalimaamkii way iskaga filantahay buu leeyahy qowl kale isaga wuxuu leeyahy labiyo toban hadday soo hadhaan sidii rasuulka waa ay labiyo toban kugu soo hadheen waa iska bannaanta wa tasixu salaaddii waa ansaxaysaa khalfa alcabdi addoonkii dabadii iyo wasabiyi sabigii iyo walmusaafiri kii socotaa filad hore haddaan qabanno waase goorma idaa tama alcadadu bikayrihi waa haddii ay tiradu ku buuxsanto kayrkii ee walow baana alimaamu junuban hadduu imaamkii jinaabale u caddaado oo muxditan saxa jumcatuhum filadhari ashar haddaan qabano jumcadoodii waa ansaxaysaa in tama alcadadu waa hadday tiradii ku buuxsantay bikayrihi kayrkii wa ilaa haddii kaleo isagun ku buuxsantay falaame waxau leeyahay sheekhu salaadii jumcadu waa ansaxaysaa inuu imaam ka noqdo addoon iyo sabi iyo qof socotay filadhari oo waa lagu daba tukan karaa waase goorma idaa tamal cadud bikayri waa haddii afartan kale ay meesha jiraan maxaa yeelay dee way ka ansaxaysay salaaddii jumcadu way ka ansaxaysay si salaadihii oo kale yaanay kuba waajibin be waajibkiina cadadkii dee la doonayeyna waa la helay imaamka jumcadiisina waa saxiixa markaa in lagu xidhaanaayana waxa weeye mid iska bannaan taanigu wuxuu leeyahay isagu asaxa adharka ka soo horjeedaa ma ansaxayso imaamku rugni ayuu salaada ansixitaankeedu yahay waxaa shardiya inuu kaamil yahay mid dhammaystiran oo shuruudi leh sida dadka mu'miniinta oo kale wuxuu leeyahay imaamkii hadduu u caddaado junub buu u caddaaday imaamkii jumcada tukiyey unbaa junub noqday wuxuu mabaan maydhan baxalay oo muxditan buu caddaado warshu waama weysalaa buu yidhi saxat jumcatuhum fi ladhari jumcadii horta dadkii kale waa u ansaxday inta malcadadu bikayrihi haddii ay afartan kale ay jiraan oo tiradii ay ku buuxsantay cidaan isaga ahayn oo tiradii ay dhammaystirnay waa iska ansaxayaa buu leeyahy taanigu wuxu le ma ansaxayso jamaacadu shardi bay jumcada u ahay jamaacadiina dee imaamkanuun bay markaa ku taagnay imaamkan iyo maamulkan hadduu markaa imaamkii u cadaaday muxdis waxa meeshii jumciyo jamaaca toonay inaanay jirin baa ka soo baxday bise uu leeyahy wa ilaa falaa inta malcadadu bikayrihi wa ilaa haddii kale oo tiradiisa ay ku buuxsanto jumcadii ma ansaxaysa jasman khilaaf la-aanba iyadoo la isku waafaqsan yahay waman qofka laaxiqa alimaam almuxditha imaamkii muxdiska ah qofka ale raakican isagoo rukuucsan lam tuxsaba ragcatuhu ragcaddiisa lama xisaabinaya cala saxiix saxiix haddaan qabano wuxu uhi sheekhu qofka soo haleela imaam muxditha imaam waysala ayuu isagoo rukuucsan ku xidhay lam tuxsab ragcatuhu cala saxiix ragcaddiisaasi ma tirsana imaamkii isagu wayse qaba ayuunbaa wax xambaare eh midaan wayse qabin waxba ma xambaare bay leeyihin marka waa masale iska caam ahaan aho uu halkanuu raaciyo xagga horena ay aada ugaga soo hadlayeen wallahu aclam marka inoo jeedo